bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan dhegaystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah barasabka gaarisa oo doonaya in xilliga ramadaanka wax laga bedelo bandow shalay lasoo rogay iyo tirada dhimashada ee qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyn oo korodhay madaxweynaha hirshabeellena wuxuu amar ku bixiyey in baaris deg deg ah lagu sameeyay qaraxyadii beledweyn ka dhacay kulan wacan usbax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo khamiisa taariikhdu waa labaatan iyo afarta bisha saddexaad sanada labada kun labaatan iyo labada qodobadaas aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan idinkugu hayna warka subax ee saakay kuwa iyo kuwo kale oo faah-faahsanbaa kusoo dhawaada barasabka ismaamulka gaarisa cali bunow khorane ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee twitter-ka waxa uu dowladda dhexe kaga codsaday in marka la gaaro xilliga bisha barakaysan ee ramadaan dib u eegis lagu sameeyay saacadaha uu shaqaynaya bandowga shalay lagu soo rogay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada gaarisa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo iskudubidda howlaha qaran doctor fred mitiange ayaa ku dhawaaqay in xaafadaha tabakal raxma hodan iyo masuuri uu markaasi madow ka jiraya laga bilaabo lixda maqhribnimo ilaa iyo ahde lixda maqhribnimo ilaa iyo lixda aroornimo amarkan oo xalay dhaqangalay ayaa socon doona muddo soddon cishaa hase ahaatee guddoomiyaha gaarisa cali bunow khorane ayaa doonaya in bandowga uu bilaawdo tobanka habeennimo si dadweynaha ay markaasi fursad ugu helaan salaadaha taraawiixda ee bisha ramadaan wuxuu qoraal markaasi waxa uu qoraalkiisa kusoo jeediyey in saacadaha uu bandowgo habeenkii dhammaanaya in laga dhigo shanta aroornimo tani ayaa imaaneysa iyadoo la filaya in bisha ee ramadaan ay bilaabato horaanta bisha afraad ee nagu soo aadan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo iskuduwidda howlaha qaran doctor fred matianga ayaa sheegay in tallaabadan ay daba socoto kadib shacab xaafadahan ka tirsan oo isku dagaalay arrimaha dhul markaasi la xiriira maalmo ka hor doctor matianga ayaa sheegay in weerarada kadhan waa weeraro ka dhan ah dhulalka gaariso oo dhowaan dhacay ay ka dhasheen khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoona sidoo kale markaasi la gubay guryo laamaha ammaanka ayaa si weyn looga markaasi howlgeliyey goobaha ay dhibaatooyinka ka dhaceen ee gaariso si ay ammaanka u sugaan labaatan iyo saddex qof ayaa hadda gacanta ugu jira ciidamada booliiska kuwaasi oo lala xiriirinaya shaqaqooyinka dhowaan ka dhacay magaalada gaarisa wasiirka arrimaha gudaha dalka doctor fareer matianga ayaa sidoo kale amray in si deg deg ah ilaa iyo amar dambe loo joojiyo kala iibsiga dhulalka laysku haysta ee gaariso iyo bixinta waraaqaha lahaanshaha dhulka sidoo kale waxaa la sameyn karin baaritaanada qiimeynta ah ee dhanka dhulka hogaamiyaasha laga soo doorta deegaanada ay wax ka dhaceen ayaa sidoo kale lagu casuumay shir deg deg ah oo looga tashanayo soo celinta nabadda iyo wada noolaanshaha beelaha sidoo kale dowladda dhexe ayaa dadka deegaanka ka codsatay inay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka iyo in dowladda ay la wadaagaan xogta markaasi shaqhsiyaadka horinaya colaadda sida markaasi ay dowladda soo jeedinayso wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka doctor fred matiangi ayaa beeniyey warar la faafiyey oo tilmaamayo inuu jiro qorshe ay dowladda ku kordhinaysa canshuurta laga qaado wadayaasha mootooyinka xilli uu markaasi hadal ka jeediyey kulan ay shalay iskugu yimaadeen wakiilada ganacsatada gaadiidkan ku shaqaysta ee afartan iyo toddobada ismaamul ee kenya ayuu sheegay in warkaasi uusan sax ahayn sidoo kale waxa uu hoosta ka hariiqay in ujeedada laga leeyahay kaarka dhijitaalka ee la siinaya wadayaasha mootooyinka ay tahay in lagu nidaamiyo waaxdan balse aysan ahayn in canshuurta ay bixinayaan lagu kordhiyo waxa uu xusay in diiwaangelinta cusub ee wadayaasha dhugdhugleyda ay meesha ka saari doonto sida hadalka u dhigay dembiyaal ka mid ah
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
waxaa sii kordhayay khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay qaraxyadii ismidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan ugu yaraan labaatan qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen qaraxyadii mataanaha ahaa ee ka dhacay magaalada beledweyn kuwaasi oo ay fuliyeen laba nin oo mid gaari waday iyo mid isku soo xiray waxyaabaha qarxa qaraxa koowaad ee ka dhacay gudaha xerada lamagalaay oo ay ku dhex markaasi yaalaan madaxtooyada iyo xarumaha dowladda ayaa waxaa fuliyey nin isku soo xiray waxyaabaha qarxa isagoo beegsaday xildhibaan aamino maxamed cabdi iyo dhowr askari oo ilaalo u ahayd taasi oo isla goobta ku geeriyootay siday xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan xafiiska madaxweynaha hirshabeelle aamine ayaa u socotay kulan ah ay markaasi kula ballansanayd madaxweynaha hirshabeelle balse waxaa weerarkaasi lagu dilay iyada iyo askartii la socotay qaraxa labaad ah oo ahaa ismidaamin ah gaari loo adeegsaday ayaa markaasi lala beegsaday gaari ciidan oo markaasi dhaawacyo kasoo qaaday gudaha xerada lamagalaay maadaama aanan la ogeen gaadiidka rayidka ah waxauna aanan la ogoleen adhahde gaadiidka rayidka waxauna qaraxan ka dhacay meel u dhexaysa isbitaalka magaalada iyo hoteel kaamil ila xogogaalah ayaa sheegay in qaraxyada uu markaasi qaraxan uu geystay khasaaro badan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur xoog leh iyadoo weli si weyn magaalada qaraxyadii xalay looga dareemayo ilaa iyo toban qof ayaa markaasi lagu la-yahay nolol iyo geeri waxaana dadka dhintay ay iskugu jiraan siyaasiyiin odayaal dhaqan ganacsato askar iyo dad kale oo shacaba waxaana saaka magaalada ka socda howlgallo ay wadaan ciidamada ammaanka ee beledweyn dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsiya tiiraanyo leh u diray qoyska qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ay ka gowriyeetay marxuumad aamine maxamed cabdi oo markaasi qarax lala beegsaday oo xalayna ku geeriyootay magaalada beledweyn madaxweynaha oo sidoo kale tacsiye u diray ehelada mas-uuliyiintii iyo muwaadiniintii kale ee ku geeriyootay qaraxa ayaa falkaasi ku tilmaamay mid markaasi bahalnimo ah oo ka turjumayo dhagarta argagixisada sida uu sheegay cadowka ku ah nolosha shacabka soomaaliyeed ee barmigiidada ah sida hadalkiisa u dhigay madaxweynaha sidoo kale waxaa qaraxyadan iyo dhimashadii ka dhalatayba ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo markaasi dadka dhintay u rajeeyey in uu ilaahay u naxariisto caawa qaraxyadii ka dhacay isdabajoogga ahaa oo halkaasu ay ku geeriyoodeen mudanayaal ka tirsan muxuu ahayto aqalka golaha shacabka iyo kuwo horaba iyo wasiirraba iyo shacab soomaaliyeed iyo dad kaleba runtii oo ah yacnii dhacdo aad u muruga badan oo aad iyo aad uga naxnay waxaan leenahay intii dhimatay allaha u naxariisto inta yacnii ku maaragtay dhaawacantayna allah u boogadhayo waxaana leenahay runtii bacdamaa weliba asxaab badanoo aan isgaranaynay ahaayeen runtii waxay ahayd naxtin aad iyo aad murugo leh waa masiibo culus bay ahayd oo dadkaas weliba ay ka mid ahaayeen xildhibaanadeennii oo walaashaan ahayd aamina maxamed cabdi oo runtii ahayd yacnii shaksi aad iyo aad runtii yacni loo yaqaani laga yaqaanay maxayto golaha iyo muxuu ahayto xildhibaankii hore cali dhuxul iyo wasiirkeyna weliba saaxiibnaan ahayn mudane cabdiraxmaan oo dhaawac ah allaha u boogadhaye iyo intii kale ku dhaawacantay ama ku geeriyootayna waanu waxaan leenahay insha allahu tacaala intii dhimatana allah u naxariisto intii jannadina allaha geeyo intii ku dhaawacantayna waxaan yacni alla ugu baryayn inuu boogadhayo runtii xildhibaanaad aamino maxamed cabdi oo ahayd runtii xildhibaanaad aanu aadna isku naqaanay dadka ummadda somalida ay taqaanay waxaan uga tacsiyeynayaa golaha baarlamaanka xildhibaanada soomaaliyeed labada aqal iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan eheladii ay ka baxday ayada iyo intii la dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacana ilaahay u booga dhigo waa runtii dhibaato mar kasta ummadda soomaaliyeed haysata in cadowga soomaaliyeed ee ayagu aan marnaba ka naxaynin dhiigga soomaaliyeed ay dadaan waxba galabsanin ay ay deegsadaan taasina waxaan isleeyahay waa mid mar kasta ummadda somaliyed ay ku khasban tahay inay niyaddoodana aysan hoos u dhicin horena u socdaan kana hor imaadaan cadowgaasi ummadda somaliyed dhiiggeeda bannaystay runtii waa arrin murugale naf kastana waa dhimanaysaa annaga naftanada waxaan nahay meyd socdo xilliga aad dhimanaysa ilahay baa og
dhankiisa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa si adag u cambaareeyey dilkii xalay ka dhacay ama xalay markaasi ka dhacay ama magaalada beledweyn loogu geystay xildhibaan aamine maxamed cabdi iyo mas-uuliyiin kale iyo sidoo kale askar iyo muwaadiniin soomaaliyeed rooble ayaa amray in hay-adaha ammaanka looga baahan yahay baaritaano deg deg ah oo waafi war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa markaasi lagu sheegay amaba uu markaasi waxaa u qornaa sidatan waxaana ereyada ugu adag ku cambaareynayaabuu yidhi falkii argagixisa ee xalay lala beegsaday allaha u naxariistay xildhibaan aamina maxamed cabdi oo lagu dilay beledweyn waxaan murugada la qaybsanayaa ugana tacsiyeynayaa qoyskeedii iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee markaasi ay taabatay geerida xildhibaan aamina waxaan farayaa hay-adaha ammaanka ee shaqada ku leh inay baaritaano waafi ah ku sameeyaan siday u dhacday falkan ah iyo sidoo kale ee falkii lagu dilay xildhibaanad aamina xildhibaane aamina oo tusaale u ahayd markaasi mataalada matalaada shacaba iyo doonka cadaaladda ayaa waxaa markaasi dadkeeda iyo dadaalkeeda usoo shaqeysay sidii ugu wanaagsaneed ee karaanka eedaheed ayuu yiri ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu alla uga baryay in uu jannadiisa firdowsa ugu deeqay ehelkeeda iyo ummadda soomaaliyeedna uu samir iyo iimaan ka siiyo madaxweynaha dalka ruushka valadimir selniski ayaa ku baaqay in guud ahaan caalamka ay ka dhacaan dibadbaxyo waaweyn oo markaasi lagu dalbanayo in dowladda ruushka ay soo afjarta duulaanka militari ay muddo bila ka wada gudaha dalka ukraine sidoo kale waxa uu gaashaanbuurta naata ka codsaday in ay ukraine u fidiso gargaar wax ku oola oo aanan xadidnayn salniski ayaa tilmaamay in taageerada ay uga baahan yihiin nato ay ka mid ah tahay hub ay markaasi iskaga difaaci karaan xukuumadda moscow madaxweyne salniski ayaa baaqan soo saaray ka hor inta nato iyo wadamada g seen aynan kulamo ka yeelan markaasi ku yeelan alahdee magaalada brussels ee dalka belgium waxa uu ku celceliyey in dowladiisa ay reer galbeedka iyo saaxiibada kaleba ka rajeynaysa inay qaadaan tallaabooyin adag oo ka dhan ah dowladda ruushka